armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray qolalkii guriga debadda banaanka qolalkii debadda ku jiray iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhanna way hansaab gareeyeen taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen xaaskii oo masqusha ku jirtana masqusha ay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi baaris kadib haddii intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen anigu ma garan kara ilaa hadda cidda waxaan samaysanaa informationkii ugu horreeyey xaaskayga markay soo wacda kadib waxa ay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka baraandeg oo la yidhaahdo saadiq wuxuu ii sheegay ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yidhi